asalaamuulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale oo toddobaad walba aad ka dhegeysataan idaacadda isnaa ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa imtixaan ay qaaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo ay ka qaaday shaqaalaha joogtada ah ee wasaaradda waxaa igala qaybgalayaa qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa qaaday imtixaanka qiimeynta tayada shaqaalaha wasaaradda si loo ogaado heerka aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha muddada dheer ka howlgelayay wasaaradda imtixaanka ayaa waxaa si toos a uga qayb galay toban ka mid ah shaqaalaha joogtada ah ee wasaaradda kuwaasi oo soo xaadiray howlka wasaaradda halka afar iyo toban kale oo shaqaale ah ay uga qayb galeen qaab fogaan arag ah kuwaasi oo kala joogay degmooyinka hirshabeelle waxaa barnaamijka qayb ka ah musamil ibraahim cali oo ah agaasimaha waaxda mashaariicda arrimaha gobolka iyo tababarada iyo sidoo kale xuseen maxamed cali oo ah agaasimaha qorsheynta maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaan ugu horeyn kusoo dhaweynayaa waxaana ay ka warbixinayaan hanaanka loo galay imtixaanka iyo ujeeddada ay ka leheyd wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle imtixaankan
waa mahadsan tahay waan idinkaga mahad celinaynaa barnaamijkan oo ku saabsan howlaha wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dowladda hirshabelle ay ka wado deegaanada iyo gebi ahaanba statetka hirshabelle waxaan qaadnay imtixaan imtixaamkaasna waxaa la yidhaahdaa qiimeynta tayada shaqaalaha waana imtixaana uga gol leenahay inaan ku qiimeyno tayada shaqaalaha wasaaradda jooga oo aan rabno inaan uga faa-iideyno mashaariic aan qorsheynayna wasaaradda inaan soo gaarsiino oo isugu jirto sare u qaadidda aqoonta iyo kartida shaqaalaha marka imtixaamka horkaasoo marka gaarsiisnaa ujeedka laga leeyahayna waa tayada shaqaalaha aqoontooda in kor looga qaado agaasime ka hor intaan la qaban imtixaankan sidaa u diyaariseen
waa mahadsan tahay saa og tahayba wasaaraduhu waxay leeyihiin waax la yidhaahdo waaxda shaqada iyo shaqaalaha iyo waax la yidhahdo waaxda qorsheyntoon aniga agaasimaheeda ahay marka waxaa si wada jira brograamkan usoo qorsheeyay waaxda qorsheynta iyo waaxda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda sida saaxiibkey musamil uu sheegana waa system cusub oo gebi ahaanba ku cusub stateka wasaaradaha kala dugdugan waxaa jiro qiimeen shaqaalo oo wasaaradaha kale ay sameeyaan waxaa la yihahdaa staff abrisal staff abrisalka waxa waaye shaqaalaha ugu fiican in la abaal mariyo sidaasaa maxaa la yidhahdaa iyo in kormeer guud ahaan howlaha wasaaradaha in lagu sameeyo kan laakiin waa ka dugan yahay kan waxaa la qiimeynayaa capacity-ga shaqaalaha siduu musamil uu sheegay kadibna natiijada ka dhalato qiimeynta imtixaamkaas marka la sameeyo kadib yaa go-aan waxaa lagu qaadan doonaa xaggee u baahan in la hormariyo sidaa darteed marka brograamka waa brograam oo sidaas ah oo community maxaa la yihahda staff abriser laga soo guuraayo loo soo guuraayo capacity assessment and capacity building kadibna la aadi doono marka waaxdaas oo waaxaha kale ah qorsheynta iyo waaxda shaqada iyo shaqaalaha yaa brograamkan qorsheeyey qorshayaashaasaan ilaa hadda ku soconnaa insha allah waa mahadsan tahay ujeedka imtixaamka loo qaadayo wuxuu ahaa saa hore u sheegnay qiimeynta tayada shaqaalaha marka maxaa faa-iido uu soo kordhin doonaa laba faa-iido ilaa iyo saddex faa-iido buu soo kordhin doonaa tan koowaad oo ah wasaaradda waxay ogaan doontaa staafka u joogo qof kasta iyo meeshuu ku magacaaban yahay iyo doorka wasaaradda uga aadan kadib tan labaad oo ah waxaan qorsheynaynaa tababarka ku habboon shaqaalaha in markaas ay helaan waxaa jira institutionno aan rajeynayna in capacity building programs wasaaradda ay soo gaarsiiyaan kadibna waxaan rabnaa dadka saxda ahaa iyo trainingkii saxda ah in las waafajiyo baahida dhabta ahee wasaaradda ka jirta iyo tababarka saxda ee loo baahnaayo shaqaalaha in las waafajiyo qorshahan uu yahay kadibna waxaan rabnaa sunnadan siyaasadeed ama sunnadan aan soo kordhinay ee imtixaamkaas in la qaado ah waxaan rabnaa in maxaa la yidhahdaa meel intaa ka sareysa aan gaarsiino shaqaalehina markaa ogaano heerka ay joogaan kadibna wasaaraddu waxay qorsheynaysaa qof walba ay booskuu mudan yahay in maxaa la yidhahdaa la gaarsiiyo ama position kasta iyo qofkii u mudnaa in la gaarsiiyo saa ognahay staafkeennu markii wasaaraddii kusoo biirayeen documentationna iyo shahaadooyin iyo waxbaa lagu qiimeeyey laakiin mar kastaa waxaa jiro markii staff la sameeyo on job training wax la yidhaahdo oo qofka shaqada lagu tababaro on job trainingskaas xataa wuxuu qayb ka yahay tababarada aan soo wadna arabna inaan sameyno kadibna insha allahu tacaala natiijada kasoo baxda imtixaamkaas iyo capacity buildingkaasbu maxaa la yidhahdaa bulshada waa la wadaagi doonaa waana sii wadeynaa insha allah ilaa maxaa la yidhahdaa sida maalin labeetan aan sheegnay wasaaradda ganacsiga keliya wasaarad ma ahan waxaan rabnaa inay noqoto goob waxbarasho oo qofka wasaaradda ka tirsan aqoon iyo cilmi kii uu ku yimid maahan mid ka baxsan oo ka sarreeyo inaan gaarsiinaa rajeynayna
ka waran siduu ahaa hanaanka guud ee diyaargarowga ee shaqaalaha ay ugu diyaargaroobeen imtixaanka
shaqaalaha waxaan u sheegnay isbuuc ka hor inuu imtixaamkaas jiro sida musamil uu sheegan imtixaamka wuxuu ku beesgareysnaa waxqabadka iyo waajibaadka wasaaradda wuxuu sidoo kale ku beesgareysnaa qof kasta iyo bosiishanadiisa waa laisku rishaafalgareeyey imtixaan wuxuu ahaa qeybo badan ka kooban sida maamulka dhaqaalaha kuu ku jiray shaqooyinka wasaaradda ay qabatay sida bixinta laysensiga ku jiray waxaa ku jira isticmaalka systemka cusub ee wasaaradda ee soo saartay ee hirshabelle business registration system la yirahdaa ku jiray waxaa ku jira sida musamil uu sheegay line ministreska wasaaradda la shaqeeyaa ku jiray waxaa ku jiray systemka cusub ee business ganacsiga soomaaliyeed ee la yirahdo somali business registration system waxaa ku jiray xiriirka ganacsiga caalamiga ee trade fairka la yiraahdo waxyaabo badan oo imtixaamka isugu jiray marka imtixaamkaasoo intaas ka kooban waxaan aaminsannahay waa u sheegnay staafkeenana intaanan imtixaamka qaadin ka hor inuu imtixaamkaas bilaaban doono waana u sheegnay inay awoodooda iyo kartidooda iyo aqoontooda iyo aqoontii wasaaradda u leeyihiin inay ku tashtaan waana ka ilaalinay wax walba oo information imtixaamka ku saabsanaa si qofka aqoontiisa sida saxda loogu qiimeeyo marka sidaasuu imtixaamka ahaa ugu dambeyn maxaa taloo soo jeedinaysaa
waa mahadsan tahay waxaan tala soo jeedinaynaa dhowr talaan soo jeedinayaa tan koowaad oo aan soo jeedinaya waxa waaye waxaa muhiima mar kasta in la ogaado institution kasta shaqaalaha jooga iyo tayadooda haddii la ogaado shaqaalaha jooga tayadooda waxaa imaanayo baahiyaha deegaanka ka jira guud ahaan in la helo haddii baahiyaha la helana waxaa imaanaya xalkeeda in la helo talooyinkaas soo jeedinayna waxay tahay marka wasaaradaha deegaanka hirshabeelle ka shaqeeya kala dugdugan ee staafka u joogo staafkooda capacitigooda inay dhisaan waxaa markii hore la sameyn jira waxa la yihahda capacity building hadda laakiin qorshaha wasaaradda ganacsiga waxaa la yihahdaa capacity strengthening oo micnaheedu ay tahay xoojinta tayada aqoonta shaqaalaha dhisitaan ma ahan already shaqaaleyn anagoo aaminsanna waynoo dhisan yihiin laakiin garaadkoodaan rabnaa keliya inaan kobcino wasaaradaha kalena waxaan kula talinayaa tababarada ay codsanayaan ama ay qabanayaan in cidda ay la falgalayaan ay ka dhaadhiciyaan capacity strengthening inoo baahannahay oo shaqaalaheena shaqaalo maxaa la yidhahdaa khibrad fiican leh waaye laakiin aqoontooda meelaha ay u baahan yihin in laga hormariyo inay soo qiimeeyaan imtixaamada noocaas oo kalaha qaadaan kadibna tababaro sidaasoo kalenta ay qabtaan talooyinkaasa marka soo jeedinaynaa waxaan sidoo kale soo jeedinaynaa waxaa jiro aqoon iswedaarsi muhiim ay tahay wasaaradaha inay wadaagaan sektarada kala dugdugan tusaale wasaaradda ganacsiga waxay leedahay xafiis la yidhaahdo xafiiska maaliyadda wasaaradda maaliyadoo kale inay kala shaqeyso xafiiskaas loo tababaro qofka meesha noo jooga aqoontooda weedaarsadaan qof kasta aqoon iswedaarsi ay sameeyaan wasaaradda guryeenta iyo howlaha guud oo kaleento waxay bixisaa amay sameysaa license ama documentiy bixisaa wasaaradeennan waxay bixisaa license iyo document waa laba wasaaradood oo wada xiriiro waxaan talo kusoo jeedinaynaa waaxaha howlahaas u gaarka ah inay si gaara isugu xirmaan si gaara u sheekaystaan wasaaradda qorsheynta si lamida documentiy bixisaa wasaaradda maaliyadda sidaasoo kaleento waxay bixisaa t c c ama text compliance certificate ayadana muhiim waaye in wasaaradahaas si jointly ay ugu shaqeeyaan wasaarad kastaa waxay leedahay system ay adeegaas ku bixiso systemyada xataa in laysku xiro for validation hadhow in la xaqiijiyo kale hadda wasaaradda maaliyadda oon si aada u wada shaqeyno waxaan ka shaqeyno waxa waaye layson iskama bixino ilaa qofka inuu t c c haysta t c c na laskama bixiyo ilaa inuu layson haysta maahani connection kaasaa loo baahay inaan sii xoojino oo system ahaan aan marsiino marka waxaan tala soo jeedinayaa arrimahaas in maxaa la yihahdaa la xoojiyo ka state ahaan ee, ka federaalkan sidoo kale saasaan soo jeedinaya mahadsantaha bismillaah horta ma taqaanaa barnaamijkan maanta oo wasaaradda ka furmay oo ah qiimeynteeda shaqaalaha waxaa wax loogu leeyo waxay tahay in la helo shaqaale tayo leh mataqaanaa hadhowna awoodi karo inay fuliyaan mashaariicda wasaaradda ay qabanayso marka imtixaankan wuxuu ahay tayada wasaaradda shaqaalaheeda joogo in lagu qiimeeyo ee, meelaha ay ka liitaan in la- hadhow laga soo improve gareeyo laga soo dhiso marka muhiimadan waxay tahay waa in staafkooda staafka shaqaalaha wasaaradda in kor loo qaado tayadooda
Ee, ma- markii ugu horeysay el qabta waa markii ugu horeysay oo mataqaanaa xitaa programkan oo qiimeynta shaqaalaha wasaaradda staffka eh, capacity assessmentiga waxaa nahay wasaaradda ugu horeysay ay sameyso programkan ah in shaqaalaha wasaaradda tayadooda la qiimeeyo waxaan filayaa wasaaradaha kale inay anaga noga dagi nagu dagi doonaan oo wasaaradda ugu horeysay aan waxaan nahay barnaamijkan keento in shaqaalaha tayadooda la qiimeeyo meelahay ka liitaan la ogaado kadib la improve gareeyo la siiyo capacity building mataqaanaa lagu horumarinayo tayadooda marka waxaan mataqaanaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anagana sharaf noo ah in programkan oo capacity assessmentiga staff capacity assessmentiga anaga ana wasaaradda ugu horeysay oo bilowda waxaan rajeynayaa wasaarada kale ayagana in nagu dagi doonaan ee, wadada aan marna ayaga ayna ma- ay mataqaanaa ay mari doonaan insha allah sida agaasim xuseen uu sheegay waaye ee, mataqaanaa barnaamijkan horta ayaa soo kasoo shaqeeyeen waxaa laga soo shaqeeyey xafiiska agaasimaha waaxda qorsheynta iyo xafiiska agaasimaha ee, xafiiska officerka oo shaqada iyo shaqaalaha mataqaanaa anigana door ahaanteeda mataqaanaa barnaamijka aada usoo dhawey maadaama anaa ku magacaabana agaasimaha mashaariicda iyo tababarada laba mid iga faaide mataqaanaa iga saacideysa waaxdeeda oo ah in mashaariicda wasaaradda aan kusoo xirayo aan u hayo staff awood u leh midda kale oo ah waaxda kale oo ta- tariinina mataqaanaa tababarada waxay iga saacideysaa in shaqaalihii xogtooda laga keeno meelo ay kaliitaan laga keeno kadib aan mataqaanaa aan u- u abaabulo ama aan u raadiyo capacity build in staffkaas meelahay kaliitaan marka aad u mahadsan yihiin waaxda qorsheynta iyo xafiiska mataqaanaa officerka ah ee shaqadii arrimaha shaq- shaqadii shaqaalaha mataqaanaa anaga projectorka aan ku magacaabanayo mataqaanaa hadda waxaan awood u lahaa doonaa in staffkaas tayadooda lasoo ogaado meelahay kaliitaan aan u- u bixiyo tariino kadibna projectiyada njooyada iyo meelaha kale wasaaradda line ministerka la tahay inaan ka raadiyo mashaariic kadib mataqaanaa aan saas ugu gudagalno howlahayni maadaama aan haysano shaqaale tayadooda la qiimeeyey tayadoo lasoo dhisay capacity building la haysto awoodo mataqaanaa mashaariicda markaas wasaaradda la keena inay fuliyaan
ma garta agaasime isleedahay imtixaankan kor ugu qaadi karaa xirfadda shaqaalaha ha Ee, imtixaanka mostly wuxuu ahay wax wasaaradda ku saabsan wasaaradda doorkeeda mandate wasaaradda adoo overview wuxuu ahay wasaaradda ku saabsanoo wasaaradda howlaheeda iyo waxay qabanayso mataqaanaa imtixaanka hadda oo qiimeynteeda shaqaalahana shaqaalahada mostly boqolkiiba lixdan waxay fahmeen doorka wasaaradda ay leedahay hadda waxaa ku programs maskaxdooda su-aalihii imtixaan ku jiray oo qiimeynteeda shaqaalaha ku jiray waxaa kamid ah wasaaradda howlaha ay leedahay communicationada cidda la sameyneyso wasaaraha line ministerska xitaa waxaa ku jira wasaaraha line- line ministerska la leedahay wasaaradda mataqaanaa ee meesha ay ka ogaanayaan waxay ka ogaanayaan xogta guud oo wasaaradda even xitaa wasaaradda xilli la aas-aasay oo la establish gareeyay marka maxaa is dhihi karaa imtixaankan door fiican uu ku leeyahay aqoonta wasa- aqoonta shaqaalaha wasaaraddan door fiican uu ku leeyahay even xitaa hadda wuxuu u fududeynaa capacity building la qaadanaa ayagoo overview fiican wasaaradda ka haysto oo concept fiican ka haysto in imtixaan oo trainkaas ay qaataan oo awoodooda lagu dhisayo marka waxaa is dhihi karaa imtixaankan boqolkiiba lixdan waxaa waaye success waaye uu guuleystay percentage inta ka dhimanna waxay ku heli- waxay ka heli doonaan capacity building la sii doono Ah, percentagekas ayaga u buuxi doono tariinkaas u buuxi doono tala soo jeedinta waxaan ku darahaa sunaha siyaasadeed ee wasaaradda ganacsiga ee samey ku dhaqaaqday in lagu daydo Ee, shaqaalaha wasaaradaha joogo awoodahooda in la qiimeeyo tayadooda intay gaarsiisan tahay mataqaanaa qof wasaarad ka shaqeynayana ma la dhihi kara awood iyo ama ta- tayo malaha ma la dhihi kara laakiin qof kasta oo staff ah wuxuu u baahan yahay in la xoojiyo tayadiisa in la xoojiyo marka wasaaradaha waxaan dhihi lahay mostly ha lagu dadaalo waana sunno cusub oo wasaaradda ganacsiga ay keentay bal anaga wadadana furnay idinkana inaa nagu soo daba fiican aa nagu soo daba feeshaan wixii wanaagsan waa la iskaga daydaa marka halkaas aan kusoo gabagabeynaa waa mahadsantahay
dhanka kale injineer cabdirasaaq xasan ceeltire oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in imtixaankan lagu qiimeynayo shaqaalaha uu yahay mid sare loogu qaadayo laguna xoojinayo xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha joogtada ah ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabelle ujeedka maanta aan isku imaan wuxuu yahay in aan sameyno imtixaan ama assessmenti oo lagu tijaabinayo ama lagu qiimeynayo shaqaalaha wasaaraddu ay leedahay ee muddada dheer soo joogay oo aan rabno uga leenahay in meelaha staafkeena ay ku liitaan ama ay rabaan in tababar loogu sameeyo aan ka aan ka ogaano si xirfadooda iyo aqoonta ay leeyihiin sara u qaadno ujeedka maanta imtixaankani oo testiga ah oo assessmentiga aan u sameynayno wuxuu yahay in mar kale shaqaaleen waa hubnaa inay yihiin dad hufan oo shaqadii yaqaano boqolkiiba boqol aan dhihi karno shaqaa lagu kalsoon waaye haddana waxaan rabnaa in tababarada wasaaraddu ay rajeynayso ee la filaayo in ay hesho oo ah kabaasbilinada si aan u ogaano in wasaaraddu markaasi kaga faa'iidaysto meelaha awiiga aan ka nahay si aan u helno dad strong aan u noqon staafkeena muhiimadda ugu badan oo maanta imtixaankan marka shaqaalaha hadda aan daafuraayo oo maanta aan horfadhiyo ee isugu jiraan labada qeyb qaarkoodna ay ku jiraan zoomka oo ah onlineka ay kaga jiraan imtixaanka iyo kuwa hadda hortay fadhiyo aan daafurayo waxaan leeyahay waxaad tihiin staff soo dhabar adeegay wasaaraddu in badan joogay oo la filayo inay noqdaan kuwa stateka ama hormuudka u noqon doona wasaaradaha kale noqon doonaan dad aqoontooda iyo qualitigooda sare ay noqoto meesha hadda ay taagan tahay hore ugu socdaan muhiimadana waxaa waaye in mar kasta haddii layahay dad aqoonyahan ah ama wax bartay in la raadiyo wax kasta oo kaa dhiman si aqoontaada sare ay u qaadanto waxyaabaha marka aan u golleynaya wasaaraddu waxay tahay oo maanta aan imtixaankan yaro qiimeynta ah shaqaalaha wasaaradda ganacsiga dowladda hirshabelle aan ugu sameynayno warshadaha inay kaga faa'iidaystaan inay yihiin dad horeyna ugu shaqeeyay wasaaraddu haddana waxyaabaha kale oo mandateka wasaaraddu ay leedahay inay sharciyan horena u yaqiineen haddana aan rabno inaan iska update garayno ogaanana baahiyaha ka jira gaarka ah wasaaraddu sida haddii ahaa leed wasaaraddu in loo sameeyo shaqaalaheedu kabaasbilino haddii ahaa leed wasaaraddu qof kasta waaxda uu joogo ama sectionka uu ka tirsan yahay ama ofiiska uu ka tirsan yahay inuu aqoonsado shaqada ama mandateka uu leeyahay ujeedka ugu wanaagsan marka aan rabno waxaa waaye inaan helno shaqaalo tayo leh wasaaraddu iyo dadka iyo dadka iyo matalaanbo wax u tari doona inay noqdaan
guud ahaan intaasaynu kusoo afmiraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabelle oo qaaday imtixaanka qiimeynta shaqaalaha joogtada ah ee wasaaradda intaynu barnaamijkan kiisxiga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
ضاعوا